وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون صدق الله العظيم سورة المنافقون مدنية وآياتها إحدى عشر suuraddan layidhaha suuratu munaafiquun suudara suuradaha madaniga oo madiine kusoo degay ka mid tahay aaya- aayadaheeduna waa kow iyo toban bismi illaahi araxmaani araxiim idaa jaa-aka almunaafiquun munaafiqiintu hadday kuu yimaadaan qaaluu waxay odhanayaan nashhadu waxaan qiraynaa innaka adigu la rasuulullah rasuulka ilaahay inaad tahay wallaahu ilaahay yaclamu wuu og yahay innaka adigu la rasuuluhu inaad tahay wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun wallaahu ilaahay yashhadu wuu og yahay ina almunaafiqiina munaafiqiintu lakaadibuuna inay yihiin kuwa been sheegaya inay yihiin rasuulku sala allahu calayhi wasalama markuu madiine usoo hijrooday ee madiine uu yimid dadka intoodii badnaa dadkii reer madiinaad ahayd islaamkii bay qaateen islaamkuna wuu faafay oo wuu xoogeystay waxaa jira marka qolyo yar oo munaafiqiin la yidhaahdo oo reer madiinaad bay ahaayeen dadkii madiine deganaa islaamkii bay afka ka daahirsadeenoo shahaadateyinkii iyo tawxiidkii bay ku dhawaaqeen qalbigiina way ka inkirsan yihiin oo way diidan yihiin marka waa nifaaq gaalnimo oo hoosta ah la qarsanayo daahirkiina la muujinayo iyo korkii islaamnimo maxay islaamnimada u daahirinayaan haddayna qulubtoodu u aaminsanayn inay ku nabadgalaan bay doonayaan leanna waa dad yar dadkii intiisii badnaa islaamkii bay qaateen waxay rabaan naftooda iyo maalkoodaba inay ku badbaadaan islaamka ku badbaadaan marka carabkii bay islaamka uga dhawaaqayaan wixii la sameynayay oo acmaash ahaa bay samaynayaan quluubtoodina gaalnimaa ku jirta kuwaasaa ilaahay nooga warramaya subxaana wa tacaala waxaa ilaahay leeyahay nebi maxamedow salawaatullaahi wasalaamu calayh hadday kuwaa munaafiqiintaa kuu yimaadaan markay kuu yimaadaan waxay leeyihiin waxaan qiraynaa inaad rasuulka ilaahay tahay oo waxa aada noogu yeerayso ummadda ugu yeeraysa uu xaq yahay oo xaq ilaahay uu ka yimid quluubtooduna ma aaminsano ee afkay sidaa ka leeyihiin way dhaaranayaan weliba inay muuminiin yihiin bay dhaaranayaan iyo ku dhaaranayaan qowlkoodaas ay leeyihiin waxaan ka markhaati nahay oon qiraynaa inaad rasuul ilaahay tahay waxba rasuulka calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa ayaga qowlkooda waxba uma ziyaadinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu og yahay inaad rasuulkiisa tahay wuu ku og yahay ilaahay waxa ay sheegayaanna inay been tahay munaafiqiintu waxa ay sheegayaan inay been tahay ilaahay wuu og idaa jaa-aka hadday kuu yimaadaan almunaafiquuna hadday kuu yimaadaan kuwa munaafiqiinta hadday kuu yimaadaan qaaluu waxay leeyihiin oy odhanayaan nashhadu waxaan qiraynaa innaka la rasuulullah rasuulka ilaahay inaad tahay baan qiraynaa weliba ta'kiid bay gelinayaano innadaas iyo laamtaas ta'kiid bay faa'iideynayaan innaka adigu la rasuulullah inaad tahay wallaahu ilaahay yaclamu wuu og yahay innaka la rasuulu inaad rasuulkiisi tahay ilaahay wuu og yahay wallaahu ilaahay yashhadu wuxuu og yahay ina almunaafiqiina munaafiqiintu lakaadibuuna inay been sheegayaan hadalkaas ay sheegayaan inay been ku sheegayaan buu ilaahay og yahay ittakhaduu aymaanahum dhaartoodiibay waxay ka yeesheen junnatan gaashaan gaashaan ay ku gabbanayaan ayay ka dhigteen fasadduu can sabiili illaah ilaahay waddadiisii bay ka jeesteen wasadigu waa bimacna alicraab ilaahay waddadiisii iyo diintii bay iyo khayrkii bay ka jeesteen waxaa tafsiir labaada fasadduu can sabiili illaahi bay manciyeen waddadii ilaahay bay dadkii ka hor istaageen oo dadka qowlkoodaas run u malaynayo jihaadkii bay ka harayaan wixii walbay yacni diidayaan marka dadkii bay ilaahay waddadiisii iyo khayrkii ka reebayaan innahum ayagu saa-a waxaa xumaaday maa kaanuu yacmaluun waxa ay samaynayaan dhaartaa beenta ah iyo khadaacada iyo khayaanadaas ay samaynayaan camalkoodaasaa xumaaday wey suuraddu inteeda badan munaafiqiintay ka warramaysaa waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadii shanaad ee hijrada ayuu wuxuu ku duulay oo uu duulaan wuxuu qaaday la yidhaha qaswatu bani lmusdaliq duulaankaas markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam aaday oo qoladii iyad ahayd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hor imaaday ee meeshaa ku sugnaa markii uu qabsaday ee arrintoodii ay dhammaatay yaa waxaa isku dhacay laba nin oo ninna uu yahay yacni ajiir licumar binu khadaab buu ajiir u ahaa ninka kalena ree ansaareed buu ahaa markay isku dhaceen oo labadoodii midkana muhaajiriintii buu u yeertay yaa lalmuhaajiriin kii kalena yaa lal ansaar buu yidhi arrintii baa la joojiyey oo meeshaa lagu dhameeyo arrintaa ka baxa buu nabigu yidhi alayhi salaatu waa la joojiyey arrintii baa waxaa loo sheegay cabdullaahi bin ubay ibnu salol munaafiqiinta madaxdooda oo ninkaa muhaajiriga ninkaas ree muhaajiriinta ka tirsane sayd cumar ajiirkiisa ahaa intuu sidaa sameeyey ninkaa la dagaalay ayaa haddana yaalan muhaajiriin buu leeyahay oo meeshii baa laxaasaa ka dhacay wixii arrintii dhacdaa loo sheegay oo masaasay sameeyeen buu yidhi nimankii aan soo dhaweynay ee masaakiinta qaxootiga ahaa aan soo dhaweynay miyasaa sameeyey annaga waxaana haysatuu yidhi sidii horey loo yidhi maahmaah baa jirtay buu yidhi waxaa la yidhi wey samin kalbaka yaakulka eygaaga cayili ha ku cune a nimanka annaga aan soo dhaweyne dejine xoolaheena qeyb ka siine markay yacni xoogeysteen oy dhulkii degeen may hadda annagii saana yeelayaa miyaan kusoo jeesanaya samin kalbaka liyaakulka eygaaga cayili ha ku cune adiga taasaana haysata w markaasuu wuxuu yihi lain rajacnaa ila lmadiinati layukhrijana alcazu minha aladal madiine haddaan ku laabanno midka acaska ah ee sharafta leh casiiska ah midka daliilkuu madiine ka saari doono acaska askaa isku wado rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadka la socdana wuxuu ujeedaa waa adaliyntii buu leey waa ka saaraynaa bul hadalkaa waxaa dhegaysanayay saxaabi oo markaa da-yaraayo zayd bin arqam layidha arrintii baa rasuulka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bin ubay buu u yeeray ibnu salam hadalkaa miyaa tiri markaasuu dhaartay wallaahi inaan dhihi yaa rasuul allah hadalkaa nin dhahana ma ihi ninka marka hadalka soo sheegayana waa nin da-yar markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam buu iska dhaafay dhaartiisii waa amine saxaabigii markaa eh, hadalka soo sheegay dadkii baa waxaa lagu yidhi de maxaad rasuulka waxaada hubin ugu sheegtay ninkii ugu dhaartay waa ka hadalka inuusan dhihin rasuulkuna waa aaminay kaasagoo kurbaysan baa madiina lagu soo laabtay marka suuraddana soo degtay wey inuu hadalkaa yidhi dabeecadooduna ay tahay munaafiqiintu markay dadka la joogaan muminiinta la joogaan inay yidhaahdaan muslimiin baa nahay oo iimaanku dhawaaqaan oo wax wanaagsan sheegaan markay ayaga gaar noqdaanna waxaas inay ku hadlaan kelimatu kufrigaas inay ku hadlayaan yacni yaa ilaahay ku fadleexeeyey subxaana wa taala suuraddu waxay ka warramaysaa munaafiqiinta cabdullaahi bnu umay bnu salool iyo kuwa la midka awey itakaduu aymaanahum dhaartoodiibay waxay ka dhigteen junnatan gaashaan bay ka dhigteen way isku ay isku difaacayaanoo junna waa sutra yacni wiqaaya dhibkii soo gaari lahaa iyo dhaarta isaga xijaabay oo qofku hadduuna iimaan lahayn dhaarta uma abayeelay ilaahay buu been ugu dhaaranayaa de ana iimaankii ka celi lahaa male fasaduu can sabiili illaah ilaahay waddadiisii bay ka jeesteen oo khayrka markii loo sheega ma qaadanayaan fasaduu can sabiili illaah dadkiina way ka manciyeen oo tafsiirkaa waxaa weye fasaduu can sabiili illaah ilaahay waddadiisii bay dadka ka- yacni u istaageenoo ay ka leexinayaan oo ka hor istaagayaan ka mancinayaan inahuma iyagu saa-a waxaa xumaaday maa kaanuu yacmaluun waxa ay samaynayaanoo camalkoodaa xun oo gaalnimada ay qalbiga ku haystaan hadalka beenta yani iimaanka aan jirin runta aan ahayn ay afka ka sheegayaan dhaarta beenta ay ku dhaaranayaan camalkaas ay samaynayaan baa xumaaday camalkoodii baa xumaaday dalika biannahum aamanuu uma kafaruu daalika acmaashoodaa xun ee halaagtay waxay biannahum bisababi annahum ahaanshadooda sababtooda weeye aamanuu iimaankii bay la yimaadeen uma kafaruu way gaaloobeen haddana oo iimaankii bay la yimaadeen oo iimaankii bay ku dhawaaqayaan markaasay haddana gaaloobeen oo gaalnimay qulubta ku haystaan fa tubica calaa quluubihim quluubtoodii baa la daboolay oo falaa yadkhuluhaa khayrun abadan wax khayr oo galaya male wax kastaa lagu dul aqrinaya waa loo sheegayaa khayr gelaya male fahum ayagu laa yafqahuun laa yafqahuuna aliimaan iimaanka ma fahmayaan wamaa yanfacuhum wixii anfici lahaa ma fahmayaan quluubtoodii waa xidhan tahay wey dubica calaa quluubihim mar haddii quluubta yacni gaalnimo lagu dabciyo wax damboo khayr ahoo gelaya ma jiro qof weligii haddii lagu dul aqriyo dalika biannahum aamanuu daalika camalkoodaa xun biannahum bisababi annahum ahaanshadooda sababteeda weeye aamanuu iimaankii bay la yimaadeen uma kafaruu way gaaloobeen oo intay iimaankii la yimaadeen bay haddana gaaloobeen quluubtay ka diidan yihiin marka waa munaafiqiin fadubica calaa quluubihim quluubtoodii baa la daboolay dabaca allahu calaa quluubihim ilaahay quluubtoodii buu daboolay khatmi baa lagu dhuftay wey oo fahum ayagu laa yafqahuuna waxba ma fahmayaanoo wixii anfici lahaa iyo iimaanka iyo khayrka qulubtooda ma gelay wa idaa ra'aytahum haddaad aragto tucjibuka ajsaamuhum bidhaantooda iyo jirkoodu wuu ku cajab gelinayaa waa dad waaweyn oo qurux badan oo labis wanaagsanoo wain yaquuluu hadday yidhaahdaanna oy hadlaanna tasmac liqowlihim hadalkooda waa dhegaysani waa dad fasaaxad badan oo markay hadlayaan daahirkaa un keliya weyela kaannahum ayagu khushubun baad yani kaannahum waaba iyagoo khushubun a musanadatun oo la tiiriyo Ah, tiirar iyo dogobyo la tiiriyey baad moodaa rag waaweyn geedka timirta iyo geedaha waaweyn markii tiir weyn laga gooyo khushub laanta weyn oo tiirka weyn baa la yidhaha tiir weyn oo meel saa loogu tiiriye baad moodaa wax nafciya male wax gelaya male waa bidhaantaa un keliya weyninka badan ee quruxda badan bas Ah, wax kaloo khayr oo gelaya ma jiro cabdullaahi bn cabaas wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo cabdullaahi bn ubay bn saloolo ra-iisulmunaafiqiina nin wuxuu ahaa qurux badan wasiim ah wadii ahoo ifayo cad oo qurux badan labis wanaagsan haddana fasiixu lisaan ah markuu hadlayana dee la dhagaysanayo un maanta odhan hadalkiisa la dhagaysanayo siduu ilaahay ku tilmaamay weyade ah marka waa daahirka keliya wax ma taraayo mogta jimaalu lwajhi maca qubxi nufuusi kaqindiilin calaa qabri lmajuusi weji qurux badan iyo bidhaan qurux badan oo wax ka hooseeya jirin qubxu nufuus qalbigiina xun yahay kaqindiilin calaa qabri lmajuus waa faynuus majuusi qabri qalbi qabrigiisa la suray qabriga waa iftiimaya de waxa iftiinkan ma khayr ba may oo meesha waxaa ku jira waa majuusi wey gaal baa ku jira wey waa waa qurux aan waxba ka hoosaynin wey ah waidaa ra'aytahum haddaad aragto tucjibuka way ku cajab gelinaysaa markaad aragto waidaa ra'aytahum haddaad aragto tucjibuka waxaa ku cajab gelinayso ajsaamuhum jirkooda ayaa ku cajab gelinaysa wain yaquuluu hadday yidhaahdaanna oy hadlaanna tasmac liqowlihim hadalkooda waa dhegaysan kaannahum waaba iyagoo khushubun musanada dogobyo la tiiriyey baad moodaa tiirar waaweyn iyo dogobyo la tiiriyey sidaa loo tiiriyey baad moodaa wax nafci a male dur mooyaane nafci male yaxsabuuna waxay u malaynayaan kulla sayxatin qaylo kulligeed calayhim dushooda inay tahay waa lijubnihim fulaynimadooda iyo adduunyo jeceelkooda iyo munaafaqnimada quluubtooda ku jirto na shaki bay ka qabaan qaylo hadday soo yeerto way cabsanayaan waxay u malaynayaan ayaga in arrintoodii la ogaaday arrintoodii inay soo baxday yacni waxaan qa- yeeraya dhibka yeeraya inuu ayaga ku dhacayo taasay u malaynayaan yaxsabuuna waxay u malaynayaan kulla sayxatin qaylo kulligeed calayhim dushooday u malaynayaan inay ayaga un ku dhacayso hum ayagu alcaduwu cadowga xaqiiqada waa ayaga faxdarhum ka digtoonow nebi maxamedow sala allahu calayh wasalam qaatalahum allahu allaha lacnadee annaa yufakuun annaa yusrafuuna kayfa yusrafuuna cani liimaan lacnad ilaahay ha ku dhacdee iimaanka sidee baa looga leexiyey wadada cad ee sidaa loo bayaamiyey maxaa ka leexiyey qulubtooda iimaankuu gelinayo hum ayagu alcaduwu weeye waa cadow cadowga dhabta waa ayaga maxaa yeele cadowga daahirka ee banaankaa jooga cadaawadiisa kuu daahirsanayo waa iska ilaalinaysaa waxaa ka dhib badan midka aan cadowga iskaga kaa dhigaynin haddana hoosta kaaga jiro kaasaa ugu daran iskama ilaalin karta ogta hum ayagu alcaduwu weeye waa cadow faxdarhum ka digtoono qaatalahum ullahu allaha lacnado annaa yu'fakuun kayfa yu'fakuun ee yusrafuuna can liimaan waidaa qiila lahum tacaalow yastakfir lakum rasuulu اllah lawow ru'uusahum wara'aytahum yasuduuna wahum mustakbiruun waidaa qiila lahum haddii la yihaahdo loo yihaahdo lahum ayaga tacaalow kaalaya yastakfir lakum rasuulu llah rasuulka ilaahay ha idiin dembi dhaaf dalbe eh ilaahay dembi dhaaf ha idiin weydiiye kaalaya haddii la yidhaahdo rasuulka u taga lawow ru'uusahum madaxooday leexinayaan wa ra'aytahum waad arkaysaa yasuduuna ayagoo jeedsanayo walxaal hum ayagu mustakbiruuna ay yihiin kuwa kibraayo Ah. cabdullaahi bin ubay bnu salool ayaa waxaa lagu yidhi warkaanay rasuulka yani aayaad baa kugu soo degay oo wixii aad sheegayso dhan inay been ahayd oo hadalee xunxun oo kelmad kufriga aad ku tiri ayaa caddaatay rasuulka kaa loo tagay ilaahay dembi dhaaf ha ku weydiiye markaasuu yidhi maxamed wuu noo yeerayoo irrimoo yidhi waan rumaynay xoolihiina bixiyuu yidhi sakada ka xool wax ka bixiyo waan bixinay wax kaloo noo haray ma jira inaan u sujuudayno mooyaane hadda maxaad kaloo igu yeeraysaa ma u sujuudaa leedi marka mar alle markii la yidhaahdo war rasuulku dembi dhaaf ha idiin weydiiye kaalayan u taga rasuul ilaahay dembi dhaaf ha idiin weydiiye madaxay jeedinayaan way ka kibraya arrintaa weydiidaya hale qolo ilaahay ugu talagalay naxariis ugu talagalay ma taana waa ludfi ilaahay iyo naxariis ilaahay o haddayba rasuulka u yimaadeen oo u duceeyaan waxbay heli lahaayeen ilaahay baa u diidaya taas khayrkii baaba loo diidaya waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo tacaalow kaalaya yastakfir lakum rasuulullah rasuulka ilaahay ha idiin dembi dhaaf dalbee kaalaya wallow yani lawow ru'uusahum madaxooday leexinayaan madaxay sidaa u lulayaan way jeedsanayaan wa ra'aytahum waad arkaysaa yasuduuna ayagoo jeedsanayo walxaal hum ayagu mustakbiruuna ay yihiin kuwo kibrayo isla weyn sawaaun waxaa isku mida calayhim dushooda astakfarta lahum u dembi dhaaf dalabtayaa rasuulka ilaahay am lam tastakfir lahum umaada dembi dhaaf dalbinbo lan yakfir allaahu lahum ama dembi dhaaf u weydiiye ama ha u weydiin ilaahay uma dembi dhaafay marna loo dembi dhaafi maayo in allaha ilaahay laa yahdi ma hanuuniya alqowma alfaasiqiin alqowma qowm alfaasiqiina alkhaarijiina can daacati illah qowm faasiqiin oo ilaahay daacadiisa ka baxay ilaahay uma dembi dhaaf ma hanuuninayo sawaaun waxaa isku mida calayhim dushooda astakfarta lahum u dembi dhaaf dalabtayaa am lam tastakfir lahum oo maada dembi dhaaf dalbinba a ama u dembi dhaaf dalb ama ha u dembi dhaaf dalbin lan yakfir allaahu lahum ilaahay uma dembi dhaafay in allaha ilaahay laa yahdi ma hanuuniya alqowma qowm alfaasiqiina alkhaarijiina can daacati illah ilaahay daacadiisa ka ba hum ayagu aladiina kuwii weeye yaquuluuna odhanayay laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illaahi xataa yanfadu oo waxay yidhaahdeen markay arrimahaas dhacday oo yacni hadallihii ay lahaayeen ay islahaayeen baa waxaa ka mid ah yacni ha nafaqaynina oo waxa siinina dadka muhaajiriinta ah ee rasuulka la socdo way iska kala tegayaan markaa way kala cararayaan markay gaajoodaan hum ayagu aladiina kuwii weeye yaquuluuna odhanayay laa tunfiquu ha nafaqaynina calaa man cinda rasuulillaah rasuulka agtiisa dadka ahaaday waa muhaajiriintii iyo dadkii cusbaay ee islaamka soo gelaya imaanayay xataa yanfaduu ilaa ay kala tagaan oy kala cararaan walilaahi khazaa'inu samaawaati waalard walilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday khazaa'inu samaawaati waalard samaawaadka iyo ardada khasaa'inteeda ilaahay baa iska leh walaakina almunaafiqiina munaafiqiintu laa yafqahuuna ma fahmayaan waxaan ay leeyihiin waxbaan bixinaynaa iyo waxbaan yeelaynaa khazaa'inu samaawaat waalardi ilaahay agtiisay ahaatay subxaana wa tacaala risqiga ilaahay baa bixiyo qofku doonu u waasicinaya qofku doonu u yaraynaya qofku doonu u fududaynaya laakiin munaafiqiintu ma iimaan ma laha waxay ayagu kasbadeen oo xaggooda kala yimaadeen ubay u malaynayaan ilaahay wuxuu yidhi wain min shayin ilaa cindanaa khazaa'inu shay ma jiro ilaa khasaa'intiisu agteenaya wma nunaziluhu ila biqadari macluum yaquuluuna waxay leeyihiin lain rajacnaa haddii aan noqonno ila almadiinati haddaan u laabanno layukhrijanna alacazu midka acaska oo casiiska wuu saarayaa minha madiino aladalla buu ka saaraya midka daliilka walilaahi ilaahay bay u sugnaatay alcizatu cizo cizo ilaahay baa iskale walirasuulihi rasuulkiisay u sugnaatay walilmu'miniina mu'miniintay u sugnaatay walaakina almunaafiqiina munaafiqiintu laa yaclamuuna ma ogo ee waxba kama ogo yaquuluuna waxay leeyihiin oy dhahayaan lain rajacnaa waa hadalkii uu yihi cabdullaahi bin ubay bn saloom lain rajacnaa ila lmadi- madiina madiine haddaan u laabanno layukrijanna alcazu minha aladal midka casiiska ah isagaa isku wado yani casiizu lmadiina yani madiina anaa ahuu leey acazu ahli lmadiina waa aniguu leeyahay markaas marka wuu saari doonaa aladalla buu ka saari doonaa hadalkaa markuu yidhi markii laga soo laabtay yani duulaankii oo madiine lasoo galay la yimid soo gelayay wiiluu asaga dhalay oo cabdullaahi layidhi cabdullaahi ibnu cabdillaahi ibnu ubay ibnu salol asaga cabdullaahi baa la dhahay wiilkiisana cabdullahi baa la dhahay cabdullaahi binu cabdullaahi bin ubay ibnu salol seeftiisii uu soo qaatay markaasu markii uu soo gelayay buu meeshii magaalada korkeeda ahayd buu u istaagay yuu u istaagay wuxuu ku yidhi acasku waa rasuulka ilaahay adalkuna waa adiga wallaahi baan ku dhaartay inaada gelayna madiino ilaa uu ras- inuu rasuulka ogolaado mooyaane ma soo gelaysa magaalada markaasuu leeyahay waa wiilkiisi waylak maa turiid war maxaa rabtaa maxay ka rabtaa maya halkaa kama dhaqaaqaysa inuu rasuulka ogolaado mooyaane rasuulkaa marka loo sheegay qabarkii wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam iska da iska daa buu rasuulku alayhi salaatu markaasuu yihi haddii uu ogolaaday rasuulku inuu inaad soo gasho hadduu ogolaaday marka waa ku fasaxaya gal laakiin ogow inaad adalka adiga tahay acasbun uu rasuulka calayhi salaatu a rasuulku u yimid wuxuu yaa rasuul allah qoomkaygu way og yihiin ninka waalidkiisa ugu baarisan inaan aniga ah cabdullaahi bin ubay bin salool waa aabihiis waa munaafiq wuxuu diiday iimaanka runtaa inuu qaatuu diiday waa munaafiq waa aydihii baa kusoo degaya waa la caday nifaaqiisa sooma kan in la dilo unbuu ku fiican yahay hadduu nin kala dilona aniga waa idhibi oo anoo jooga aabbaha inuu nin kala dilo aniga ii fasax yaa rasuulallah anaa kurka ka goynaya anaa dilaya bud si aana yacni ninka hebel baa dilay alla aabihiis dilay alla ii dhihinbo markaa wax kale qalbigayga uuna ugu dhicin iska daabu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waan u sabraynaa iyo iska dhaafun yaquuluuna waxay leeyihiin lain rajacnaa ila almadiina madiine haddaan u laabanno layukrijanna alacazu midka acaskaa wuu saarayaa minha madiino aladalla buu ka saaraya walilaahi ilaahay bay u sugnaatay alciza cize ilaahay baa iskale walirasuulihi rasuulkiisay u sugnaatay walilmu'miniina mu'miniinta ale walaakina almunaafiqiina munaafiqiintu laa yaclamuuna ma ogo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay iyo nabiga rumeeyeyo laa tulhikum amwaalukum maalyaalkiinu yaysa idin shuqlinin walaa awlaadukum caruurtiinu yaysa idin shuqlinin can dikri illaah ilaahay dikrigiisa waa salaada wey salaada yayna idinka mashquulin oo dikriga ilaahay salaadaa loo jeeda idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumaca fascaw ilaa dikri illah salaada wa wadar lbeyc ee suurat jumca inoogu imaan doonta waman yafcal daalika sidaa qofkii sameeyo oo maalkiisa iyo owlaadiisu ay shuqliyaan oo ilaahay dikrigiisa iyo daacadii salaadii ka mashquuliyaan fa ulaa'ika kuwaas hum lkhaasiruun oo kuwa khasaaray kuwa way khasaareen baa ilaahay maxaa yeele ilaahay wuxuu noo sheegay maalka iyo owlaadu inay fitno yihiin inamaa amwaalukum wa owlaadukum fitna maalkiina iyo owlaadiina waa fitno wallaahu cindahu ajrun cadiim ilaahay agtiisa ajri weyn baa marka ha fidnoobina wey haddaa marka ku mashquushaan oo salaadii idinku dhaafto oo daacadii ilaahay iyo khayrkii idinku dhaafa de waa khasaaro wey waa khasaaro ka ilaahay wuxuu nooga digaya waa inaan ka digtoonaana wey yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo nabiga rumeeyow laa tulhikum yaysan idin shuqlinin amwaalukum maalyaalkiinu walaa owlaadukum owlaadiinu maalkiina iyo owlaadiinu yaysan idin shuqlinino can dikrillaah ilaahay dikrigiisa iyo daacadiisa yaysan idinka mashquulin salaada yo idinka mashquulinin waman yafcal daalika sidaa qofkii sameeyo fa ulaa'ika hum lkhaasiruun manta lafdigeedu waa mufrad macnaheeduna waa jamc waman yafcal qofkii yeelo daalika arrintaa oo maalka iyo owlaadda ilaahay dikrigiisa iyo salaada oga mashquul fa ulaa'ika kuwaasu xagga macnihii baa la fiidi fa ulaa'ika kuwaas hum lkhaasiruun waa kuwa khasaaray wey kuwa khasaaray tacabkoodu baay wey kuwa ilaahay daacadiisa ka mashquulay waanfiquu mimaa razaqnaakum waanfiquu bixiya mimaa razaqnaakum min bacdi maa razaqnaakum waxaan idinku irsaaqnay qaarkiis bixiya min qabli an yaatiya intuusan u imaanin axadakum axadkiin almowtu mowt intuusan u imaanin oo fa yaquula uu yidhaahdo markuu mowtku u yimaado rabbi lowlaa akhartanii rabbi yaa rabbi rabbigayow lowlaa akhartanii hallaa akhartanii ilaahayow i dibdhig ilaa ajalin qariib wax yar ilaahow dib ii dhig cimriga wax yar iigu dar fa asadaqa aan sadaqaysta wax bixiye wa akun aan noqdo min asaalixiin dadka wan wanaagsanee wax la baxay aan ka mid noqdo wax hormarsaday ilaahow wax yar sidaa leeyahay markuu xaqiiqada arku sidaa leeyahay laakiin ma qof baa waktigiisa dib looga dhigayaa may walan yuakhir allahu nafsan idaa jaa ajalha waanfiquu bixiya mimaa razaqnaakum waxaan idinku irsaaqnay qaarkiisa bixiya infaaqa labadiisa qayboodba wuu soo gelaya kii waajibka ahaa oo ah zakada xoolaha laga bixiyo kafaarada kugu waajibtay oo la bixiyo nafaqada owlaadda iyo yacni ehelka xaaska iyo aada nafaqaynaysa waajibka dadka biilka kugu leh nafaqadooda ad bixiso waa infaaqa waajibka ah wey wixii waajib kugu ah inaad bixiso waxaa kaloo aayadda ku jirta infaaqii yani yani waajibkaas waxaa ka mid a xajkii baa ka mid a oo haddii xoolo ilaahay ku siiyo inaad xajiso weeye xajku yacni waa cibaado oo yani badani iyo maali labaduba isugu jirto labaduba salaadu waa cibaado badani keliya iyo soomku zakadu waa cibaado maal keliya maali awna oo maal unbaa la bixinaya xajkuna labadiba isla wataa waa cibaado badani iyo maali labadiba ah inaad maalna bixiso yani badankiina aad ka samayso acmaasha aad la timaado labadiba marka infaaqa yani nafaqada waajibka ah waxaa ka mid a xajkii markuu kugu waajibay inaad bixiso yaa ka mida wey infaaqa midkii yani mustaxabkaa ee sunnada ahaana wuu soo gelayaa oo waajibkaa wixii ka soo haraya oo juhul khayrka wax lagu bixiya wey sadaqadii oo la bixiyo siladii khayrka yani raximka la xidhiiriyo dadka dhiba yani masaakiinta la quudiyo awjuhul khayrka oo dhan meelaha khayrka badane dhan wax lagu bixiyo waa infaaqii sunnada labaduba ayadda kusoo gelaysa way shamlinaysaa labadu waa cumuum waajibkii iyo kii sunnada ahaa labaduba maalkii bixiya waana amar wa anfiquu bixiya mimaa rasaqnaakum xoolihiinoo dhan wada bixiya ilaahayna ma odhan waxaan idinku irsaaqnay qaarkii bixiya ilaahay leey mintu waa tabciidiyo mimaa rasaqnaakum min bacdi maa rasaqnaakum waxaan idinku irsaaqnay qaarkii bixiya qaar ka bixiya weliba ilaahay wuxuu leeyahay annagaa idinku irsaaqnay oo idin siinay risqigu ilaahay xaggiisu ka wixii ilaahay uu ku siiyey buu ku leeyahay wax ka bixi khayr ku kasbo maxaa yeelay maalka ilaahay baa leh haddaad maalka ilaahay uu leeyahay bixiso haddana ilaahay wuxuu ku siinayaa ajir iyo jannu ku ku siinaya ilaahay wuxuu leeyahay maalkayga jannadayda iiga iibsada in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum ljanna maalka ilaahay baa ku siiyey jannadana ilaahay baa leh oo ilaahay baa abuurayo waa abaalmarin qofka amarka ilaahay qaatay ee wanaagsan ee muxsinka abaalmarintiisii wey marka maalkayga aan ku siiyey abaalmarintayda ku mutayso oo khayrka ku samee aan ku abaalmariya baa ilaahay leey wa anfiquu bixiya mimaa rasaqnaakum waxaan idinku irsaaqnay qaarkii bixiya wax ka bixiya min qabli an ya'tiya intaysan imaanin axadakum axadkiin intaysan u imaanin intuusan u imaanin almowt min qabli an ya'tiya intuusan u imaanin axadakum axadkiin intuusan u imaanin almowtu mowtku intuusan u imaanin de mowtka hadduu kuu yimaado maxaad qaban kartaa hadduu mowtku kuu yimaado arrintii waa dhammaaday waktigii waa dhammaaday intuusan mowtka kuu imaanin baa la doonayaa inaad wax kasbato ood camal fasho ood ilaahay agtiisa wax dhigato taasaa la doonaya muddada yani muddatu xayaatika weeye waxa aad faa- wax faa'iide wax qabsan karta wey laakiin mowdka hadduu yimaado waktigii waa dhammaaday min qabli an ya'tiya intuusan u imaanin axadakum axadkiin almowtu mowtku intuusan u imaanin geeridii intaysan u imaanin oo fa yaquula uu yidhaahdo markaas markay geerida u timaado waa markuu xaqiiqadii arko markaasuu shallaayaya maxaa wuxuu qabsan waaye buu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy asagoo sadaqada fadligeeda ka warramaya sadaqa waxaa ugu fadli badan markaad fayowda markaad fayowda ood caafimaad qabto ood weliba maalka jeceshahay ood ku bakayleyso wa anta saxiixun shaxiixun lanna qof kasta maalka wuu jecel yahay moogta bini aadamka dabeecay u tahay maalka jeceylkiisa marka markaad bixinaysa xataa mujaahada naftaadii baad la dagaalaysaa waad jeceshahay maalka waad jeceshahay marka mar adigoo fayow oo maalka ku bakaylayo oo weliba ta yani ta'mulu lghinaa haninimana rajaynayo inaad wax kasbato ood wax qabsato oo rajaynayo wa taksha faqra faqrina ka baqayo markaasuu sadaqadu fadli badan tahay markaa bix ha sugin markay naftu ay halkaa timaado naftu markay halkaa timaado oo markaas ba- adduunyo yani rajadeedii iyo jeceylkeedii way kaa soo dhammaatay mogta markaasaad maalkii qaybin qurta aad tiraahdo marka lifulaan kada walifulaan kada waqad kaana lifulaan kada hebel waxaa hala siiyo hebel waxaa hala siiyo xoolihiisuu qayb ku bilaabaya hebel waxaasuu igu lahaa waaba iqraar awalba sheegay wax lagu lahaayo awal uu sheegaynibu markaa sheegay waxaasuu hebel igu lahaa Aga. intuu ordaayay oo fayoobaa oo wax kala bixinaya muxuu isaga u sheegi wa isaga bixin wa markaad meeshaa gaartana wasiyada waktigeeda waa markaad dardaarmayso waktiga meeshaa gaartana xoolahaaga saddex meelood markii laga markii laga dhiga hal meel keliya aad leedahay waxa kale adigu iskale waa lagula yeeshay markaa warasadii baa kula yeelatay markaad fayoobeyd cidna kulama lahayn maalkaaga oo dhan haddaad qaybinayso cidna kulama lahayn markaad fayoobeyd laakiin markaad dhimanayso moodku kugu soo xaadiro oo tar oo dardaarmayso sulus keliyaad leedahay sulus xoolahaaga saddex meelood meel baad leedahay war aan wada bixiyo lagaa yeeli maayo ayagaa ayagaa lala tashanaya ma yeelnaa maya hadday yidhahdaan bas maka de xoolahaaga inta lagula yeelanaya ha sugin aan lagula yeelanin a hadhow waxaa dii maxaan u baxsan waayo min qabli an yaatiya intuusan u imaanin axadakum axadkiin almowtu intuusan u imaanin oo fa yaquula uu yidhaahdo markuu mowtku u yimaado rabbi yaa rabbi rabbigayo lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib taxdiil baa la yidhaha taxdiil lowlaa taxdiil waa maxay waa dalab way lowlaa akhartanii hallaa akhartanii ilaahayow ma idibdhigtid idibdhig ilaa ajalin qariib wax yar ilaah way kaadi wax yar maa idibdhigti ilaah wax yar waa ikaadi saasuu qalbiga ka leeyay oo fa asadaqa aan markaas sadaqayste وأكون أن نقض من الصالحين أن كم نقض وضدك خير كان بحيو ما ما لها وناكسن وحكو بحيو وصالح موقته وقف وناكسن وي خير بخور مرسل سوما وأكون من الصالحين صالحين أن كم نقض إلهي وحي يدبر آه وحي يدبر وحي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد ما جرى بو يري أن نفقنا كو واجبته واجب كان يقول لي هي iyo nafaqadii yani wixii xolihiisa aan ka bixinin ilaa markuu dhimanayo sa'ala rajca wuxuu weydiisanayaa ilaahayow dibii celi wax yar ilaahow dibii celi rajcuu weydiisanaya waktigaana wakti dib laysu celinaya ma aha waa wakti u dhammaaday fursaddii way kaa dhammaatay wey walan yu-akhir allahu ilaahay dibdhigi maayo nafsa naf dibdhigi maayo idaa jaaa ajaluhaa ajalkeedii markuu yimaado naf waktigeedii markuu yimaado ilaahay dib u dhigi maayo wallaahu ilaahay khabiirun kii og weeye bimaa tacmaluun waxaa samaynaysa camalkiina oo dhan buu ilaahay ogaya fayujaaziikum bi waa idinku abaalmarinay walan yu-akhir allaahu ilaahay dibdhigi maayo nafsan naf ilaahay ma dibdhigayo idaa jaaa hadduu yimaado ajaluhaa ajalkeedii almaxtuumu lahu loo gooye ajalkii loo gooye waktigii loo qabtay hadduu yimaado dib loo dhigi maayo wallaahu ilaahay khabiirun kii og weeye bimaa tacmaluun waxaad camal falaysaan ilaahay u og siduu daahirkiisa u ogyahay baatinkiisana u ogyahay fayujaaziikum bi waana idinku abaalmarinaya qof la arkaba camalkiisii ayaa lagu abaalmarinayaa الله سبحانه وتعالى على وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين